iyadoo ay jiraan xarumo caafimaad oo si bilaash ah ay dabiib caafimaad uga heli karaan bulshada ayaa haddana waxaa jira dad badan oo aan booqanin xarumahaasi si ay ula socdaan xaaladahooda caafimaadda qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaadka ee degmada dobley ayaa bulshada ugu baaqay in ay booqdaan xarumaha caafimaadka si ay ula socdaan xaaladahooda caafimaad islamarkaana ay u helaan daryeel caafimaad magacayga waxaa ladhaha maxamed amiin geedi waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta hadda albedar joogta soomaalida ummadda soomaaliya aniga hadda kolley waxaan ku baraarujin lahaa xanuunada way iska badan yihiin waddankaa joogna haddii waa waxoogaa dhulka horaan hor usii dhintay oo haddii xanuunadiis way iska badan yihiin maadaama dheefta ka dhimatay dadka waxaan kula talin lahaa meeshaa joogtiin waa wadan soomaali ummad soomaaliya oo isfahmaysiin ala joogtiin hataa ninkii wax alla oo tabar yar ha imaado ha isdaaweeyo ileen dadka ma fahmi waynaysiin qof wiilkaadoo kalea jooga haddaa hooyo soomaali tahay wiilka aa dhashay iyo kan inta joogo hal waaye waa u niilo gargaara aad ilaahay ka raali noqdo bulshada horta marka koowaad baaqa aan ujeedinaya waxaa waaye inay ka taxadiraan nadaafadda ay waxaa koowaada caafimaad ugu hela waa nadaafadda haddii haddii hadda lagu soo daawiyo haddana waxba iska bedelin meesha uun aad taagan tahay daawada waxba kuma sokornayso marka koowaad waxaan baaq bulshada u diraa inay ku dadaalaan dhanka nadaafadda sidaba caruurta yaryar nadaafadooda zaa'id loogu dadaalo waxaa kaloo dhihi lahaa markaad xanuunsataan marka koowaad inaad booqatiin xarumaha caafimaadka meelo n g o l iyo meelo barefadba waa jiraan labada meelba meeshii ku dhow inuu qofka si deg deg u gaaro sifa caafimaadkiisa meeshuu maraya loo ogaado dadka bukaan socodka oo kale waxaan u diri lahaa in ay ku imaadaan xarunta caafimaadka shaqaale heegan ah iyo dawo tayo leh yaa laga helaa weliba hooyooyinka uurkale waxaan kula sii dardaarmayaa inay iska daayaan xaafadaha ay ku dhalayaane xarunta caafimaadka waa beri waxay leedahay umulisooyin u heegan ah mar walba in ay yimaadaan oo ayna umuliso dhaqameed iyo xilli xaaladoodu ay khatar galayso ayna noqonin inay yimaadaan xilli hore